barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee v o a-da dhegaystayaal inkastoo aanay sidaas u badnayn haddana ujeeddooyinka maansayahanadii hore qaarkood ay gabayadooda ku soo qaadeen cayda ayaa ka mid ah laba gabyaa oo colaad maanso ay dhex martay ayaa gabayada ku caytami jiray qaar ku kala abtirsada laba tol oo badanaa deris ah ayaa midba midka kale qoladiisa maansada ku caayi jiray caydaas oo mararka qaarkood ahaan jirtay mid loo dul qaadan karo oo kaftan xigeenah marar kalena noqon jirtay tullafa jabis ah oo in lagu soo celceliyo uu qofkiisa riiglihi carabka kala xishoodo ragga haddaba maansada caynkaasa lagu bartay waxaa laga xusi karaa gabyaa la odhan jiray maax dacar colow maax dhagoolana lagu naanaysi jiray diidhi keliye iyo faarax cabdi guuleed gabyaa magaciisu ahaa asi waagii dambe tix cabi ah oo uu tiriyey inta naanays looga dhigay bulshadii xilligiisu ay faarax caytame ku dhejisay xagga dumarka waxaa iyaduna jirtay cayaartii haanta loo yaqiin gabar ku caan baxday iyada iyo qaar kalena ay ku caytami jireen diraac jaamac duule ayaa la odhan jiray gadaalkiisa intay caytamo u bixiyeen ayaaba magac looga dhigay laakiinse caydu mar kasta colaad iyo nacayb kama soo go'do waxaa jirta cay gacal cuna oo tusaale ahaan waalidku uu kaga naxsado carruurtiisa qaarka uu markaas dhaliilayo dhinaca kalena waxaa maansada soomaalida ku badan cay ujeedadeedu ay guubaabo daaran tahay oo gabyaagu uu ku dhaliilaayo cid uu ka tirsan yahay taasoo uu jeclaan lahaa sida ay goortaa tahay inay dhaamato wuxuu dareemayaa in ciddaasi ay ka gaabisay wax ku habboonaan lahaa oo markay ku dhaqaaqi weyday uu magacood ku ba'ay maansada sidaasa uu muddo dheer tolka iyo maansayahankiisa ku koobnaan jirtay ayaa waagii dambe waxay u xoobsiibatay tu wadani ah oo gabyaaga uu ummadda oo idinku caayo isaga oo u dan leh tay midoobaan inay heryada gumaysiga iska tuuraan waa kun iyo sagaal boqol iyo afartanadii ilaa kontonnadii qarnigii tegey guyaashii gobonnimo doonka lagu howlanaa iyo kadib markii lagu guulaystay ee maamulkii dalku uu gacmaha soomaalida ku soo wareegay waa maanse aada u tiro badan tusaale wacanna waxaa u noqon kara guud ahaan gabayadii iyo masafooyinkii xaaji aadan afqalooc uu soomaalida ku dhaliili jiray isaga oo gubaabo ula jeeday sida markuu lahaa ummad aan xorriyo doonan oo daafac noqon weyda dadku inuu addoonsado horaa loogu dowgalaye dabka naarta fulaha wax gala ugu dambaab weyne dacaska iyo ceebta aad qabtaan adinka diimoonee duntiga aadan ubadkuu dhalay ayaad ugu dambaysaane wixii aad ku dacafteen caqligu sow iskama daayo waa tahay dhammaadkii kun iyo sagaal boqol iyo toddobaatanadii ayaan goorgalaba hoteeladii jeer xamar ka jiri jiray midkood waxaan kula kulmay guhaad cabdigahayr oo ahaa gabyaa had iyo jeer anshiga soomaalida iyo dabeecadaheeda indho dheer u lahaa cabbaar hadduu ii sheekeeyey ayaan weydiiyey su-aal badanaa markaasoo kale hal abuurada la weydiiyo oo ah maxaa kuugu dambeeyey markaas buu yidhi miyaad maqashay markaan u fiirsaday tixda aan soomaali ku tilmaamay waxaan idhi maya ii mari kolkaas buu yidhi waxaan idhi uluulida alaalixida tuban arigan soomaali ee aan aqoon kala hagtiyo ili u soo jeedin isu taga abaabula shir weyn aaya kama reeba alxandaran agoonteeda cuna hoosta ka abeeso iidaha islaam lagu mataal jamaca aamiinta araggaagu goortuu ka tago cuno arwaaxaaga mid iibsaday alaab iyo dilaal ina adeer leeya ilow badan sidii naag umulafoosha ku ilmeeya wax ma aragto isu qaba ildheer aqalka loo soo gal ugaar dhagala uub loo qod dheer dabina loo aasa alwaaxda iyo dadka axaabada ee isla amiira ifka marato aakhirana naar lagu abaalsiida anunbaa u eedaamayee ma laha iimaanabi waacay waa sacay allaha u naxariistay uu guhaad guubaabo ula jeeday wuxuu ka rajo qabay dadka uu la hadlayaa intay texdiisa wax ku qaataan dhaqamada uu ku dhaliilayna ay ka haraan in tugta toosan ee uu la doonayo ay cagta saaraan waxaa la mid ah hees allaha u naxariistay xuseen oo faarax lahaa sidaan isleeyahayna uu falkiyey goor saqdhexa ah kadib markay hurdadii ka soo dhici weyday ee dhaqan siyaasadeedka soomaalida uu la yaabay il iyo baal ayuu isa saari waayey kadib markuu u fiirsaday silica iyo saxariirta ay ku nooshahay iyo siday u kale ufoonayso waa heestii soomaali dhowle la baxday ee uu ku odhan jiray sama kuma heshiiyaay sina uma hagaagaay saqajaan madaayaay saxalkii wareegiyo sabadoo xareed iyo barwaaqaa la sugayaa soomaali dhowlaay horee ma u soconnaa mase sabad xumaantiyo silicaad ku noolaan tuduc kalena waa heestii uu ku lahaa sixir lagama waayaay saxariir ku faanaay seefta islagaadaay seedaha isgooyaay sababteeda doonaay malageeda sida tooy soomaali dhowlaay horee ma u soconnaa mase sabad xumaantiyo silicad ku noolaan waacay ujeeddadiisa waa guubaabo waa erayo uu shiilay hal abuur mabda' leh oo indhaxumada ummaddiisa la gubanaya iyo codkii magool oo isaga oo kale aan dabadeed la arag haddii la arkana ay mucjisa u ekaan doonto dhegaystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hidduu maanta halkaa ha inoo jooga waa inoo toddobaadka soo aadan iyo ku lamid a hadduu eebba idmo